bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duurfayla ka dhawaada warkaana duurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobnad warkaana istinduurmiska dhigi doonta mibaa ku mid ahaa wafdu ku socda qaramada midoobey oo deeri magaalada xuudur qarax kudhigi gobolka shabeellada hoose iyo khasaaro ku dhalatay wasiirku higeenka warfaafinta oo geegsi wiinland ka dhawaayo degmada hobyo norway oo riidan furtay safaaraddii magaalada muqdisho xeer ilaali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka wadaah oo kormeeray saldhigga booliska degmada gaalkacyo qaar ku mid ah culummada puntland oo ku horkooya xeer horyaala baarlamaanka magaalada hargeysa oo maayar cusubland doordi taiwan iyo somalilan oo xiliisa wada saxiixday akhbaaraadka banaanka doornimadu mibaa ku mid ahaa maxkamadda oo xukun iyo karidii qof dili aadiis kureedna jarjari miidye duhurnimo khamiisa wataaradanaya kabeeganta tumii todobada bili lixaad ee labada kun labaatiyo kowda taasnama baana qodobada warkaana ninka door koronatan inis diyaariya oogayo faahfaahsana wafdun oyo kumid hayeen saraakiil ku socda qaramada midoobey iyo hay-ado kale ee samafalka ay ku shaqeeya iyo arrimaha gargaarka bini-aadinimada ah iyo mibankuur garanaca xaalada nololeed ee magaalada xudur oo al-shabaab angodoonsan muddoah toban sano ka dhow anka horeyn wafdiga yimiba kormeeray xaryaha baraka ciyaalka kayaala daafaha magaalada xudur meelaasoo iyo ka noolyiin kubnaan shacab ah oo al-shabaab iyo kubara kiciyeen tuulooyinsho wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cali caruush yamiba u soo horkacay wafdagu yamiba la kulameen qeybaha bulshada iyo maamulka degmada sidoo kale mas-uuliyiinta yamiba kormeerin indheenayo ka sameyn qaar ku mid a suuqyada magaalada xuduro xiligu gabaabsi iyo ku-eeyin cuntooyinka qutul daruuriga wafdaga yamiba u soo kulon la weeldaday maamulada degmooyinka xudur tijeeglow iyo rabdhuure waarmiba sikoto dheer iyoon ku wada hadleena xaalada amni iyo tan bini-aadinimo ee ku jarta gobolka bokool gaar ahaan degmooyinkaas wararka kukoyahay gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramahan in meelahaas isuku dhiga gaar ah khasaaraha badan dheli waarmibaaxa ku bahaya faahfaahina dheeraada ee oka eedan qaraxa la sheegay inuus ahay koox xoogana wararkan uuna helnayamibay sheegahayna in qaraxa uusa lalafiirsiday baawar iyo saarlaan dad shacabe oo ka safaraya intan dhexeyta deegaanka namber lixdan iyo degmada awdhegle gobolka shabeellada hoose waarmibaa la sheegahayna khasaaraha deli dad shacabe oo miinada lakati ciidanka sadagaarka intaba baran ee xooga dalka soomaaliyeed yaa la sheegay iniyo gargaara anfadiyeen dadka shacabka waarmaybayo warbaahinta dowladda iyo qarana in goobta walkudhiyan iyo ciidanka deeran sidoo kalena gargaar caafimaad iyo deersiin dadkii dhibaatadaah ku deertee taliyaha ciidanka sadagaarka intaba baran ee xooga dalka soomaaliyeed cabdulaahi mustafa cali madaalo qaran yamiba idaacadda ciidamada qalabkooda uusan sheegay in miilaas in dadkaas shacabka saaranaayeen mootooyinka nooca lamada lugaadle iyo fekonta islamarkaasna al-shabaab iyo ka qaraxiyo miino nooca dhulka lakadugow xiliyo ka safrayn wadadaasi dhexeyta deegaanka namber lixdan iyo degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose waa sidaiyo hadalkan dhikeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dawasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waana ee musharax xildhibaan golaha shacabka mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala iyo wafduusa hogaamiya yamiba siwiinland ka dhawaayay magaalada magaalo xeebeedka qadiimiga ee hobyo ee gobolka mudug wasiirka yamiba xaraga ku jara doona intan usarooga hobyo mashaariic shal duwan oo deegaanka isu ku hirgeli kaasoo iyo ku mid ah in dugsigii sare ee unka horeeyay iyo weeldhata degmada hobya waarmiba xuseen mudan in wasiirku sabiyi dhuulka laka dhasiyey dugsiga iyo qarashaadka laka dhasiyey intaba sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya mibuse dhagax dhika doona isbitaal weyn iyo adeegyada caafimaadka oo dhan iyo ku hela doonaan dadka deegaanka hele baahi weyn oo dhinaga caafimaadka ee ku jarta degmada hobya wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaaladowka caalamiga bilaal maxamed cusmaan yamiba yamaba usaqaabilay caasimada muqdisho safiirka norway ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe elina berjon warmiba usa kula hadalaya xoojinta xiriirka lamageesoodka ee iskaashiga lamada dal safiirada norway yamiba ka dhawaaqday inay bilaaweyn qabanqaabada reedlank furaw xafiis diblomaasiyeed oo joogta oo iyo kaweeldhadayaan magaalada muqdisho si lan fududeeya howlaha rasmiga ee iyo midda adeega iyada oona shaaca ku qaadi in aasaas in agaasinka socdaalka norway ee aqoonsanta baasaboorka soomaaliya warmib ayaa muujiday taageerada dalkenya ka eedan hanaanka doorashada soomaaliya dhanshay wasiirka wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaaladowka caalamiga yamiba u saacadeeyey sida soomaaliya fadaxayta xoojinta xiriirka yelalata norway milaas oo milaas iyo ka nooliin jaaliyada ciida antara badan soomaaliyada taas oo leh aragta horumarineed iyo toowala dhisid leh is-oona xusay muhiimada iyoyelelata in la bileeriya iskaaladowka istaraatiijiyadeed ee leysilindera danaha dana wadaaga lamada dal ee saaxiibka ee xiriiraali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka wad ee dalka gaashaanle mu'min xuseen cabdulaahi yamiba oo maalmoon shaqo roogay magaalada magaalada gaalkacyo yamiba soo kormeeray saldhiga saldhigga ciidanka booliiska degmada gaalkacyo ee gobolka mudug meelaaso iyo ka dhawaayeen taliyaha saldhigga booliiska federaalka soomaaliya kabtan cali xirsi sahal iyo taliyaha qeybta booliiska federaalk ee gobolka mudug gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali xeerilaali ku-xigeenka yimiba warbaahinta warbixin ku eedan shaqada ciidanka usiyo ku hayan qaranka ku dhunsiday saraakiila booliiska saldhigga usocoona kala dardaarmay iniyo hooliyo gudadan si hagarlaange taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo taliyaha qeybta booliiska gobolka yamiba iyo kuma hadnagay xeer ilaaliyaha yamiba kuma hadnagan xeerilaali ku-xigeenka in iyo saraakiila la socota kormeerkaiyo onka kooyan geeka dhini kale qaar kumid ah culimada maamulka puntland yamiba si weyn ku horkooyana xeer horyaala baarlamaanka hor horyaala baarlamaanka dowlad goboleedkaas kaasi oo horey meelmariyeen golaha wasiirada xeer kunyamiba useeya kooxata horyaala baarlamaanka waarmiba si weyn yoon ku horkooyo gaar kumid ah culimada puntland ooyo sheegeen in useeyey xeerkun kodana gaarayo la kuleeyay usanhayna kooyo kakooya rabitaan rabitaan bulsha xeer kunyamiba usa gudbiday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland ooy mamnuuca gudniinka gabdhaha nooca walba waarmiba culimadiio sheegana inuuseeye koox khilaafsan dastuurka maamulkaas iyo oona ku horkooyay qodobka sagaalaad ee dastuurka puntland tan iyo markii golaha wasiiradiiyo meelmaryan xeerkaasi yamiba bahayay dooda kulol oyo dooda kulol oo ku dhaladay xeerka waarmiba warbaahinta hadalla iskudhaa iskuweydaarsadaaye culimada diidan xeerku iyo qaar ku mid ah wasiirada puntland wasiirka cadaaladda puntland cawile sheekh xaamud yamiba jawaabay culimo ka horkooyti ka horkooyti roojowka gudniinka gabdhaha yalek iyo erey nim dadka ku hadalay ma-erig oo ka tuhumahayna aqoon diimeed waa unco iyo culimo badan iyo arinka horeeyey ambaarney iyo erey wasiirka warmibaa hadda teegana doota si warmibaa hadda teegana dood iyo hadalhayn gaare oo ku dhalatay xeerkun yoona culimada iyo iyin haanooyo kashala qeybsamay arintun ooyo qeybna iyo ku taageertay xeerka meelo qeyb kalena ayaa ku horkoytay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan yamiba waqti dhow laka doorday maayarka magaalada iyo ku-xigeenka ku-dhi-eed codeyna ku dhiiday magaaladaas cabdikariin axmed moogay yamiba si rasmiya lanka doorday duqa magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waana cabdikariin use helay cod diiraw tumiyo todoba cod sidoo kale tumiyo todobood iyo helay ku-xigeenka qadar axmed noora wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan iyo mibah bayaan iyo hasaartiig sheegtay iniyo xaiyo iniyo iniyo handiraasa howlwadeena caafimaad imiga handiraasa howlwadeena caafimaad magaalada hargeysa ee deegaanada somalilan qorshahan yamiba qeyb ku ahe liiska iskaalidowka caafimaad ee taiwan iyo somalilan qalinkiyo kadugan qalinkiyo kadugan arbaadi sida la sheegay bayaanka iyo hasaartii xafladda saxiix ee kureeda howlwadeenadan yamiba lakadijay doona isbitaalada kiyaala isbitaalada kiyaala caafi ee caasimadda somalilan ee hargeysa si lansiiyo tababare shaqaalaha caafimaadka ee maxalliga islamarkaasna gacan lankujeysada koronqaadowka awooda daryeelka caafimaad ee dhululkaasi iyo laka eri qoraalka heliisku yamiba awood siiyay saaxiibada iyo bahwadaagda ini koronqaada awooda adeegyada daryeelka caafimaadka iyo faaintiyo ku faa'iideysaan dadka iyo laka eri wasaaradda arrimaha dibadda taiwan oo sheegtay in barka sheegtay bartiya twitterka maalintaasa wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan joseph yamibus sheegay in iskaaladowka caafimaad uusa muhiim ingayay lamada dhinac xilah iyo ku hadleen munaasabada saxiix heliiska wanmiba usu xusay in taiwan iyo bilowday barnaamij walhalanku qabado xeerka sare ee dhimashada bilaanta uurkale iyo dhalaanka oo kadhiya somalilan kureed markii lamadioba saxiixeen heliiska sanadkii sanadkii baye labada kun iyo labaatanka kaas oo laka hormariyay xiriirka lamada dhinac somalilan yamiba aaminsantaha inay ku gootay soomaaliya inta kale iyo weli halna aqoonsi warmiba heliisa dhowr ayaa la saxiixtay taiwan dhansheeh aaminsan yaan inay ku go-onto shiinaha mila dhegeystayaal warkaasi kula dareertaanmaybo idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo hatana khabaaraadka banaanka qof qof sbaanish ah yamiba uuse laka xukumay toban shan sana xabse kureed markii uuse dilay aadis oo kureedna uuse jarjari hilibshe alberto senech yamiba oo labaatan siyeed jer ah yamiba uuse la xiray sanadkii labada kun toban sagaalkii kureed markii booliska iyo heleen qaybo qaybo jir ah ooyo ku harsanayd ku harsanaydtay guriga aadis qareen qaarna iyo kajareen welwela aag weelal aage maxkamadda yamiba diidaya dooda seneg oo ah inay usa la kulamo xanuuna inuusa qaba mase la kulami xanuuno maskaxeed markii uusa dilka ku dhiya warmiba usa hadda muddo tummudo muddadan tumcid shanta sana ee dad dilkii ha ku reegtay tumci shan mantakii ha ku reegatay shan bilood dheeriya yamiba lanka talagalay gogoyntii miidka waan miba sidoo kale laka amray in uusa siiye walaalishay lixdan lixdan kun sido toddobaatan saddex kun konton laba kun oo magdhow e booliska yamiba gooliska yamiba yakuweyne gurisho oo kiyaala bariga madrid bili februaayo labada kun toban sagaalka kureed markii saaxiibadiyo iyo walaac ku muujiyeen daryeelka maria selid oo yaana jarta lixdan sana mari dhegeystayaal guud ahaan dhegeystayaal miba intaan ka gebgabeyna warkii duhurnimeysan kula dartan idaacadda raadiyo baydhabo ah ano maxamed baresiin darsiyaay cabdirashiid cusmail abuukaray xasaari dhanka farsamada baba in fadhiyay goor u qays intii warkun war lamada unu kulmanaba basiin ku tobaana sidaas iyo nabadgelyo